الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وحديث شونا بافل يا حديث صدح تنطمة وحول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي حمزة أبي حمزة وحل قوريي أنس بن مالك رضي الله عنه oo ahaa anas ibnu malik khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay khaadimkiisa ama adeegihiisa ahaa can inabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxa uu ka warinayaa qaala waxa u yihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa yu'minu ma rumaynayo ama iimaan lama iman axadukum axadkiin xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii ma yuxibu linafsihi waxaa naftiisa ula jeclaanay xadiiskana bukhaariya muslim ayaa isku waafaqaya waa xadiis muttafaqun calayhi ah wey nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yu'minu axadukum qofkiin iimaan lama iman waxaa la diiday iimaan baa la diiday iimaanka la diiday waa noocee taasaa waxay u baahan in la caddeeyo culimmadu waxay yidhaahdeen iimaanku saddex martabadood buu leeyay martabadda koowaad waxa ay tahay asluliimaan iimaanka asalkiisa waa inta gaalnimada lagaga badbaadayo qofka haddii laga waayo ama wax ka mida laga waayo qofku uu gaalnimadii ku dhacay kaa haddii la diido oo la yidhaahdo lam yu'min ama laa yu'min ama laa iimaan waxay noqonaysaa gaalnimo ayay noqonaysaa yani waxaa la diidayaa asluliimaankii baa la diidaya yani iimaannimada asalkeedii waa inta gaalnimada lagaga badbaadayo waa martabo martabada labaad waxaa la yidhaahdaa kamaaluhu alwaajib kamaaluhu alwaajib waa iimaanka wixii dhammaystirayay ee welibana waajibka ah waxaa soo gudagelaya qofku inuu waajibaadkii la yimaado muxaramaadkiina ka fogaado waa xaalad labaad waa dadka ilaahay ku magacaabay lagu magacaabay muqtasidiin almuqtasid qofka muqtasidka ah ee dhexdhexaadsanaya waa qofka waajibaadkii ilaahay uu ku waajibiyey la yimi wixii ilaahay ka xarimayna ka fogaaday laakiin sunnayaal badan iyo wanaagyo badan iyo khayraad badan aan samayn intii lagu waajibay leeyihi kaana waxaa la yidhaha kamaaluhu lwaajib baa leyi qaybta saddexaad waa kamaaluhu mustaxab waa intaa wixii kasii dambeeya qofku inuu fadaaisha iyo mustaxabaadka iyo sunanta uu badsado isaguna waa kamaaluhu lmustaxab qofka taa la yimaada markuu labada hore soo xasiliyo u gudba kamaalka mustaxabka ah waa kuwa saabiqiinta ah ilaahay agtooda la soo dhaweeyay wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illah waa kuwa alla uu ku tilmaamay idan nusuus badan baa timi oo axaadiista ah oo diideysa dadka muslimiinta iimaanka u diideysa nusuustaas waxaa ka mid ah xadiiskana ka mid a laa yu'minu axadukum axadkiin mar walba iimaankaasi ma iimaankii sunnaha ahaaba waxyaabihii mustaxabaadka ahaa lagu diidayey mise waa iimaankii waajibka ahaa ee qofku haddii uu ka tago uu yahay qof waxa weeye gaabiyey oo waajib ka tegay ama muxaram ku dhacay mise waa asluliimaankiibaa halkan lagu diidayaa oo qofka qodobkan laynoo sheegay ku dhaca waa qof gaaloobay waxaan leenahay sida culimmadu ay tilmaameen nusuusta laga soo heli maayo in iimaan qofka loo diiday iyadoo looga jeedo sunnayaashiisii buu ka tegey wax luqada iyo curfiga sax ku ama yacni in qofka shay loo diido iyadoo looga jeedo shaygaas waxyaabihii mustaxabaadka ahaayee dhammaystiraya iyadoo looga jeedo looma diido walidalik nusuusta ku timi laa yu'minu axadukum ama laa iimaana liman laa amaanata lah wlaa diina liman laa cahda lah ama xadiidkii bukhaari ku sugnaa wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin qiila man ya rasuula allah qaala aladii laa ya'manu jaaruhu dawaa'iqah yani adiladaas dhammaantood waxaa lagu macnaynayaa inay tahay kamaalkii waajibkaha inuu meesha ka maqan yahay oo macnaheedu uu yahay iimaan haddii qofka loo diido waxaa loogu diidaa imaa inuu iimaankiiba ka maqan yahay oo gaal yahay taasi haddii aan shaygaasi aanu ahayn shay lagu gaaloobayo marxaladda labaad baa loo gudbayaa oo ah qofkaasi shay waajiba inuu ka tago waana dhacdaa shayga waxyaabihiisa waajibka ah ee muhimka ah haddii laga tago shayga asalkiisa in la diido ama la ilaaqo asalkiisa in la diidayo waa shay dhacaw waxaan leenahay macnaha haddaynu ku soconno nabigu waxa u leeya calayhi الsalaatu wasalaam qofka walaalkii la jeclaan waayo waxa naftiisa uu la jecel yahay waa qof ka tegay iimaanka qaybtiisii waajibka ahay yacni waciid buu ku mutaysanaya goodi buu ku mutaysanayaa qof waajib ka tegay ama muxaram ku dhacay ayuu noqonayaa xadiidku macnahaas inoo tilmaamay culimaduna waxay inoo tilmaameen masaladan ah waajibka ah in laba loo kala qaado yani waxaa walaalka aada la jeclaanaysaa muxuu yahay haddii uu yahay wanaag diiniya haddii uu yahay wanaag diiniya haddii uu yahay waajibku waa sidaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa waajib walaalkaa inaad la jeclaato diinta inuu fahmo inuu salaada oogo inuu qaraabadiisa xidhiiriyo inuu waajibaadka alla ka soo baxo wixii wanaagsan inaad walaalkaaga muslimka aada la jeclaato waajib bay kugu tahay walaalkaa inuu hanuuno inaad la jeclaataa waajib bay kugu tahay laakiin waxay ku saabsan baabudunya kabaha aada xidhanayso kaba lamida ama kaba ka wanaagsan inuu walaalkaa yeesho ta noocaasi waajib ma tahay mise mise waa sunne taas waxa ay tahay hadday intaa tahay inaad la jeclaato walaalkaa wax aada haysato adduunyaha wax la mida inuu haysto iyadu waxay noqonaysaa mustaxab bay noqonaysaa mustaxab ayay noqonaysaa waa shay wanaagsan waxaa la diidayaa oo mamnuuca xagga adduunyada taa cagsigeed oo qofku inuu jeclaysto inuu dadka ka ugu fiicanna waxaa ugu fiican inuu xib waxa ugu fiican inuu waxa weeye cuno gaadhiga ugu fiican uu wato oo waxa weeye dadku aanay la mid noqon ta noocaasa ayaa iyadu manhiya waayo taasi waxay noqonaysaa waxa weeye qofku inuu ku dhacayo dadka inuu iska sarraysiiyo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi tilka adaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lardi walaa fasaada tilkataas addaaru alaakhira waa daartii aakhira wey waa jannadii wey najcaluhaa waxaanu u yeelaynaa oo iskale oo ehel u ah oo garaya liladiina laa yuriiduuna culuwa kuwa aan doonayn iska sarraysiin fi lardi dhulka dhexdiisa yacni dadkaan iska sarraysiinan oo iska weynaysiinin iyo walaa fasaada fasaad waxa wey dhulka dhexdiisa aan ku doonayn idan qofka inay ka qaalib noqoto inuu dadka ka fiicnaado yani qofku inuu jeclaado wax wanaagsan inuu haysto oo xidho oo uu cuno wax mushkila ay kuma sugna oo xadiidkii muslim ku sugnaa waa kii ninkii nabiga ku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam markii nabigu uu yihi laa yadkulu اljanata man kana fii qalbihi mihqaalu darati min kibr markii nabigu tilmaamo calayhi الsalaatu wasalaam qof inaanu jannada galay qalbigiisa ay ku sugan tahay dhuudhacaso wax leeg oo kibiri qofka qalbigiisa uu ku sugan yahay janno ma gala buu nabigu alayhi salaatu wasalaam saxaabadii saxaabi ka mid ah ayaa isagoo la yaabay baa waxa uu yihi midkaayo wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu xasana wa nacluhu xasana midkaayo wuxuu jecel yahay waxa uu xidhanayaa inay wanaagsan yihiin kabihiisuna inay wanaagsan yihiin ma kibir bay noqonaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alkibru amd lxaqi amd nnaas bataru lxaqi waamd nnaas waa xaqa in la celiyo oo qofka xaqa aanu aqbalin dadkana uu yaso taasaa waxaa la yihahda kibr la yihahda idan inuu qofku wax wanaagsan jeclaysto wax mushkilaadka ma sugo laakiin ta dhibkuu ku sugan yahay inay naftiisu ku tallaalan tahay dadka weligiiba inuu ka sarreeyo wax kastaba uu kaga sarreeyo taasaa mushkilada ay ku sugan tahay waxaa kaloo xadiisku uu tilmaamay haddii la yidhi walaalkaaga muslimkaa inaad la jeclaato wixii wanaagsan wixii wanaagsan inaad la jeclaato xadiidku wuxuu diidayaa xaasidnimada ayuu diidaya xasadka waxaa la yidhaha xasadkuna waa shay dembiya waa kabiira min kabaa'ir dunuub dunuubta waaweyn buu ka mid yahay waana acmaasha qalbiga ka dhacday xasadkuna xaqiiqadiisu waxa ay tahay oo culimmadu ay ku macneeyaan qofku inuu jeclaysto wanaagga ama nicmada qofka muslimkaa la siiye inay ka zuusho nicmadaa hebel la siiyey ilaahay inuu ka qaado inuu qofku jeclaysta ayaa xasad la yidhaahda ama ha ka zuusho oo ha jeclaysto in isaga lagu soo bedelo ama yaanu jeclaysan waayo laba xaalaa soo gelay inuu jeclaysanayo qofka ilaahay nicmada inuu ka qaado oo uu ka xasday iyo inuu jeclaysanayo qofka ilaahay inta uu nicmada ka qaado isaga in lagu soo bedelo labaduba waa xasad macnahaas ayaa culimada badankoodu ku macneeyaan laakiin bacd almuxaqiqiin sida ibnu taymiya raximah llahu tacaala waxa uu yihahdaa xasadku waxa uu yahay karaahatu maa ancama allahu bihi cala alcabdi waa qofku inuu kahanayo ama dhibsanayo nicmada addoonku waxa weeye ilaahay uu ugu nicmeeyey yani walaalkaaga muslimka ah nicmada ilaahay ugu nicmeeye haddii aada dhibsato waxay noqonaysaa xasad bay noqonaysaa dhibsashada aada dhibsanaysaa ayaa xasada waayo waxaad dhibsanaysaa wixii ilaahay uu xukumay ilaahay baa ugu talagalay oo xukumay qofkaa inuu u nicmeeyo nicmadii haddaad dhibsato waxa weeye qof qadihii dhibsanaya ayaad noqonaysa idan waxay yidhahdeen sidaasaa xasad ku noqonaya inaad jeclaysato inay ka zuusho iyo inaanay ka zuulin taasi waa macno kasii dambeeya weeye taas laakiin haddaad dhibsato walaalka nicmada ilaahay ugu nicmeeyey waa xasad wey haddaad jeclaysato inuu ilaahay nicmada ka qaado oo adiga kugu soo bedelo ama ilaahay isaga uu dhaafiyo oo keliya taasina waa marxalad kasii ziyaadsan waxayna tilmaamaan culimadu lan yakluwa jasadun min xasad bay dhahay jidhna kama madhna xaasidnimo oo qof kasta waxooga xaasidnimaaba kusa laakiin haddii aanay muuqan wax mushkilaa ma lah laakina allaiima yubdiih waalkariima yukfiih jir kasta maadaama uu xaasidnima ay ku duugantao ku aasan tahay qofka wanaagsanina waa qariyaa oo ma muujiyo qofka xunina waa muujiyaa inta lagu kala duwan yaha waa intaas qofku haddii uu isku celiyo oo wixii qalbigiisa ku dhacay oo walaalkii aanu la jeclaysanay wanaaga waxa wey qalbigiisa ku yimi haddii uu celiyo oo inta aanu dhaafin waxa weeye wax dhibaatay uga iman maayo laakiin haddii ay isu bedesho waxa weeye ficil ay isu bedesho ama ay qowl isu bedesho oo qofku qofka uu ka hadlo waxaa uga hadlayaana xaasidnimo ay tahay ama uu waxa weeye dhaleeceeyo wixii la mida ficil haddii ay isu bedesho waxay noqonaysaa xasadkii in lagu dhaco idan xadiidkani macno weyn buu inoo tilmaamayaa nabiguna calayhi asalaatu wasalaam waxa uu ku sugayaa qofka muslimkaa waajib inay ku tahay wanaagga inuu la jeclaado dadka waxa weeye muslimiinta ah walidalik baa nebigu waxau yihi calayhi asalaatu wasalaam xataa yuxiba liakhiihi baa lii waxaa qofka la xasuusinayaa walaaltinimada ayaa la xasuusinaya markii waxa weeye qofkii uu dilay qof kale uu dilay ee ilaahay uu ka hadlayay naftiisa in la bixiyo iyo qisaasta in laga cafiyo waxaa la yidhi faman cufiya lahu min akiihi shay-un yacni qofka walaalkii uu wax u cafiyo walaaltinimadii baa la tilmaamay halkana waxaa la tilmaamay walaaltinimadii baa la tilmaamay walaaltinimadaasina waa walaaltinimadii diiniga ahayd yani waxaa la xasuusinaya qofka muslimka ah maadaama walaalkaa oo muslima uu yahay diintana aad ku walaalowdee inaad wanaagga la jeclaataa inay waajib kugu tahay wanaagga inaad la jeclaataa inay waajib kugu tahay ayuu xadiidku inoo tilmaamaya nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa yu'minu ma rumayn axadukum axadkii iimaankii waajibka ahaa ee waxa weeye qofku uu ku badbaadayay lama iman xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkii maa yuxibu linafsihi waxa naftiisa uu la jeclaanayo axaadiista lamidka waxaa ka mid ah laa yu'minu axadukum xata akuna axaba ilayhi min waalidihi wawaladihi waannaasi ajmaciin xadiidkii anas ee bukhaariiyo muslim ku sugnaa qofkii iimaan lama iman ilaa waxa weeyaan aan noqdo mid looga jacayl badan yahay waxa weeye naftiisa iyo waxa weeye waalidkiisa iyo waladkiisa ubadkii uu dhalay iyo dadkao dhan ilaa waxa weeye xaggayga looga jacayl bato oo uu aniga jacaylkayga sii doorbido waxa weeye qofka noocaasi imaan lama iman wuxuu xadiiskaasina inoo tilmaamayaa maxabadaasi inay waajib tahay sidayna soo tilmaamay alxadiidu araabicu cashar xadiidka afar iyo tobnaad can ibni mascuudi radia allahu tacaala canhu cabdullahi ibni mascuud waxa uu ilaahay ka raali noqday qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay waxa uu yihi laa yaxilu xalaal ma aha oo ma banaana damu mri'in muslimin muslim dhiiggiisa in la daadiyo ilaa biixdaa halaath saddex khasladood mooyaane asayibu azani hiya khisaashaas asayibu waa garoobkii azani zaaniga ahaa yacni qofkii guur xalaala soo maray ee zinaystay kaa dhiiggiisu waa banaanyi wanafsu naf binafsi naf loo qisaasayo iyadana dhiggeeda waa banaanya waataariku lidiini ka diintiisa ka tegay almufaariqu ka baxay liljamaaca jamaacada muslimkaana ka baxay isagana dhiggiisu waa banaanya xadiidkana bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wuxuu tilmaamayaa xadiidkani qofka muslimkaa dhiiggiisu inaanu banaanayn xaaladaha nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mooyaane dhiigga muslimkaahi inaanu banaanayn waana dembi ilaahay agtiisa aada iyo aada u weyn dunuubta ugu waaweyn buu ka mid yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidu cabdillahi bni camrin fi saxiixayn markii la weydiiyey dunuubta ugu waaweyn akbaru kabaa'ir markii la weydiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku sheegay inay ka mid tahay marka laga yimaado ashirku billaah cibaadada ilaahay cid kale in lala wadaajiyo nabigu waxa uu sheegay qatlu nafs nafta in la dilo wuxuu kaloo nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiid abi hurayra oo saxiixaynka ku sugan ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada wax halaaga ee waxa weeye qofka halaagaya iska ilaaliya toddobadaana waxaa ka mid ah wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaq in waxa weeye naf ilaahay kaa xaaraantinimeeyo dhiiggeeda in la daadiyo ayaa waxa weeye ka mid a ilaahayna waa ciid aada iyo aada u adag buu kitaabkiisa ugu sheegay waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayh walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima ilahay waxa uhi waman yaqtul mu'mina qof mu'mina cidda disha mutacamidan isagoo u bareeray kas u dila fajazaauhu jahannam waa waciidka koowaadi abaalgudkiisu waxa uu yahay jahannama وغضب الله عليه إلaahayna waa u carood ولaعنه نaxariistiisana waa ka fogey وأعd lah عadاaبا عaظيiما عadاaب weynna ilahay waa u diyaariy waxaasoo waعيid ayaa laysu daba dhigay إذan qof mسلima dhiigiisa in la daadiya waxa weeye aad iyo aad bay ilahay agtiisa ugu weyn nabgu wuxuu tilmaamaya عalayه الصaلaaةu وaسaلاaم xaaladaha daba laga soo reebayo oo qofkaa muslimkaa dhiiggiisu uu banaanaanayo ayuu nabigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam wuxuuna sheegay nabigu saddex xaaladood oo waxau ihi qofka muslimkaa dhiiggiisu ma banaana ilaa laga helo saddex xaaladood xaaladda koowaad waxa ay tahay asayib azani asayib luqada carabiga haddii laga eego lab iyo dhadig labadaba waa lagu magacaabaa ninkana sayib waa la yidhaahdaa dumarkana sayib waa la yidhaahdaa labadaba waa lagu ilaaqa macnihiisuna waxa uu yahay waa qof kasta oo mukallafa oo xor ah oo waxa weeye nikaax صaxiixa galba ku sameeyey lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo duu mukalaf yahay xorna yahay guur صaxiixa oo aan faasid ahayn galma ku sameeya qofka noocaasi wuxuu noqonaya fayib buu noqonaya haddii xitaa guurkaasi uu furmo oo طalaaq uu yimaado oo labadii qof ay kala tagaan waxay noqonayaan sayib bay noqonayaan yacni guurkaasi inuu baaqi yahay shardi ma ah haddii xitaa talaaq u yimaado la kala tago wuxuu noqonayaa sayib buu noqonaya qofkaa sayibka ah ee tilmaamaha laga helay haddii uu zinaysto oo zina ku dhaco walciyaadu billaah dhagax baa lagu dilaya qaabka loo dilaya lama sheegi laakiin sida adiladu ay noo sheegayso dhagax baa lagu dilaya rajmi baa lagu samaynaya ka waa la dilaya dhiiggiisu waa banaanya ka labaada dhiiggiisu bannaan yahay qofkii qof dila isagana dhiiggiisu waa bannaan yahay qofka qof dila ee bareer u dila xadgudubna u dila isagana dhiiggiisu waa bannaan yahay oo qofku qof haddii uu dilo naf haddii uu dilo laakiin kama uu dilo bareer aan uu u dilin ma la qisaasaya la qisaasi maayo haddii waxa weeye uu bareer u dilo bareer buu u dilay laakiin waxa weeye wuxuu u dilay cudwaan xadgudub ma ah ee xaq buu ku dilay matalan xad buu ka oogay imaamkii baa amray inuu xadkii ka oogo isaguna waa dil badheera laakiin xadgudub maahe waa xaq wey kaasna soo geli maayo isagana annafsu binafsi soo geli maayo qisaas ma ah laakiin haddii uu yahay badheer haddii uu yahay xadgudub iyo dulmina uu yahay dilkaasi uu yahay waxa way qisaas baa ka dhalatay laakiin masaa'il ayaa bacdu ahli lcilmi ama nusuusta lagaga istisnoonayaa masaa-isha waxaa ka mid ah waalidkii haddii waladkiisa uu dilo annafsu binafsi ma la odhanaya aabihii baan inankiisii dilay oo kow kaga sii ma loo dilay xadiidkan haddii aynu qaadana annafsu binafsi wey naf naf dishay oo bareer u dishay oo waxa weeye cudwaan u dishay xadgudub u dishay waa loo dilay xadiidkan waa soo gudagelay bacdu ahlilcilmina sidaasay ku tageen oo waxay leeyihin nusuusta cumuumiyaadka ah ayuu soo gudagelay culimo kalena waxay leeyihin waalidka waa laga soo reebaya xadiidka oo waalidku waladkiisa haddii uu dilo loo dili maayo waayo waalid wuxuu sabab u ahaa inuu keenay ilmahan ifka inuu keenay buu sabab u yahay oo isaga ayaa dalay maadaamuu sabab u yahay inuu keeno ilmihii sabab u noqon maayo waalidkii inuu nolosha weysiiyo oo waalidkii la dilo sabab u noqon maayo qiyaaskaa way keeneen waxay kaloo deliishadeen xadiidkii cumar bnu alkhadaab ee sunani abi daawuud iyo keyrkii ku sugnaa oo nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam laa yuqaadu waalidun biwaladi waalid waladkii looma dilo yacni waalid waladkiisa haddii uu dilo loo dili maayo ta loo jeedaana waxay tahay haddii barheer uu u dilo haddaanu barheer u dilin dadka kale ayuu la mid yahay laakiin xaaladda nabigu waalidka gaarka u sheegay waa xaaladda waalidku waladkiisa haddii uu barheer u dilo loo qisaasi maayo laa yuqtalu waladun biabiihi baa lafdi ka laha ilmihii aabihii loo dili maayo hooyadiina waa la mid hooyaduna waa waa waalid laakiin xadiidkaas culimada qaar waxay leeyihiin waa daciif nebiga kama sugna oo waxa weeye dacfi bay ku sheegeen waxayna yidhaahdeen aayaadka iyo axaadiidta qisaasta tilmaamaysa walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaabi lacalakum tattaquun iyo xadiidkan aynu hayno oo caama oo odhanaya annafsu binnafsi naftii naf bareer u disha ee xadgudub u disha waa loo dilayaa adiladaas waxay tilmaamayaan ama aabba ha noqdo ama cid kale ha noqdo in loo dilayo ayuu tilmaamayaa ta kale waxay yidhaahdeen xikmaddii loo jideeyey qisaasta ayaa iyaduna meesha taalla oo haddii la yidhaahdo aabbuhu waxa weeye ilmihiisa loo qisaasi maayo inuu waxa weeye fududaysto dilkiisa ayaa meesha imanaysa taana way kusii xoojiyeen laakiin culimmada kale taa waxay kaga jawaabayaan waxa ay leeyihiin aabbaha waxa ku filan oo u diidaya ubadkiisa inuu dilo macnaha ilaahay uu ku dabiiceeyo ah ubadkiisa inuu jecel yahay oo waxa weeye aanu dilayn sida badan aanu dilayn ta noocaasa ayaa kaga filan in cuquubaat waalidkii loo jideeyo oo culimmadu waxay yidhaahdaan alwaasicu atabciyu kaalwaasici asharciyi yacni waasica shayga qofka wax u diidaya dabeecadda ah ee lagu dabeeceeyey wuxuu la mid yahay waasica sharciga ah ee cuquubaadka iyo xuduudda ah ayuu la mid yahay wاlwaasic الطabciy bila nukraani kاlwaasic الsharciyi bila isyaani waatuu sheekh sacdi lahaa raximah اllahu taعalى الnafs bالnafsi nafs in naf loo dilo waxaynu ka soo reebnay masale ah ya masala ka baxaysaba mid calaa qawli bacdi ahli cilmi maxay tahay masaladaas masaladan hadda ka hadlay naf naf in loo dilo maxaa ka baxaya waalidkii hadduu ilmihiisa dilo waxaa kaloo ka mida masaa-isha bacdu ahlicilmi ka istisnoomaan qofkii gaalka ahaa qofkii muslimka ahaa haddii gaal uu dilo qof muslime haddii gaal uu dilo qofkii muslimka ahaa gaalka ma loo dilay oo ma loo qisaasay waxaan leenahay gaalkaasi hadduu xarb yahay oo isaga iyo muslimiinta dagaal uu ka dhaxeeyey culimadu say ku kulmeen isku waafaqeen loo dili maayo waayo xarbi buu ahaa gaal dagaal baa inaga dhexeeyey ka xaalkiis waa cadi laakiin gaalku haddii uu yahay mid ballan lala galo mucaahad ama mid la nabadgeliyey oo masalan fiise kusoo galay waddanka muslimka ama mid dimiya oo jizye bixinaya oo muslimiintu ay nabadgelinayaan oo nabadgelyadiisa ay ilaalinayaan isaguna mid jizye bixinaya uu yahay oo muslimiinta ku dhex nool dowladda muslimiinta ah waa dimigii gaaladu haddii noocyada ay yihiin saddexda ah waa kii lala ballamay iyo kii nabadgelye ama magangelye la siiyey iyo kii waxa weeye muslimiinta ku dhex noolaa ee jizyada bixinayey gaalada noocaasa dhiigoodu ma banaana in dhiigooda la daadiyaa ma banaana culimaduna way isku waafaqsan yihin inaan dhiigoodu bannaanayn laakiin qof muslimi haddii uu dilo oo dembigaa uu ku dhaco ma loo qisaasaya mise loo qisaasi maayo culimada badankoodu waxay leeyihin loo qisaasi maayo laakiin bacdu ahlilcilmi oo xanafiyadu ka mid yihiin ayaa waxay leeyihin waa loo qisaasaya waa loo qisaasayaa ayay leeyihin qoladaana qowlkooda haddii lagu socdo annafsu binnafsi masaa-isha ka baxaysa ayay waxa weye ka mid noqonaysa waxaa ka mid a masaa-isha bacdu ahlilcilmi ka istifnoonaya qofkii xortaa haddii addoonka uu dilo qof xora ayaa addoon dilay laleeyahay addoonkaa laleeyahay qofkii xorta ahaa ma loo qisaasaya culimadu way isku khilaafsan yihiin waxaa bacdu ahlicilmi leeyihin waa loo qisaasaya culimada qaarna waxay leeyihin hadduu addoonkiisa yahay loo qisaasi maayo haddii laakiin addoon kale uu yahay cid kale leedahay waa loo qisaasaya qowlkaana haddii lagu socdo waxay leeyihiin culimadaasi waxa weeye annafsu binnafsi way ka baxaysaa qofku isagoo naf macsuuma dilay naf la ilaaliyo isagoo dilay ayaa loo qisaasay laakiin masalada lafteeda culimadu waxay u badan yihiin inaan loo dilay ayay waxa wey culimadu u badan yihiin masalada saddexaad waxa ay tahay ee nabigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam aلtaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca qofka diintiisa ka tegay bimacnaa diintiisa iskaga baxay markuu diintiisa ka baxay jamaacadii muslimiintana iskaga baxay qofka noocaasa dhiiggiisu waa banaaya yacni almufaariqu liljamaaca macno cusub faa'iideyn mayso altaariku lidiini diintiisa qofku haddii uu ka tago waa qof jamaacadii ka baxay waa qof muslimiintii diintoodii ka baxay idan waxay iska noqonaysaa sifo kaashifa ah oo macnaha sii caddaynaysa ayay noqonaysaa laakiin macno cusub ma ah oo laga wado altaariku lidiini qofka diintiisa ka taga ee jamaacada ka baxa hadduu diintiisa ka tago laakiin jamaacada aanu ka bixin la dili maayo macnaheedu ma aha macno cusub faa'iideynaysa hadduu diintiisa ka tago oo uu gaaloobo oo murtad uu noqdo faqad faaraqa aljamaaca waa qof jamaacadii ka baxay weeye dhiiggiisuna waa bannaanya masaladaasina waa masale waxa weeye culimmadu ay qabaan qofka diinta ka baxa in la dilay in la dilay nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii bukhaari kusugnaa min xadiidi cabdillahi bni cabaas man badala diinahu faqtuluuh qofka diintiisa badela ha la dilo qofku diintiisa haddii uu bedelo oo diinta islaamka uu ka baxo xadkiisu waxa uu yahay in la dilo tawbama la weydiinaya oo waxa weeye inta aan la dilin istitaabo ma lagu samaynaya ma laga dalbaya inuu diinta usoo noqdo mise markiiba waa la dilaya culimmadu way isku khilaafsan yihiinoo culimmada qaar waxay leeyihiin inta aan la dilin waa in istitaaba la weydiiyaa haddii qofku uu gaaloobo oo gaalnimadii ay ku caddaato waa in istitaabo la weydiiyaa oo laga dalbadaa inuu islaamka iyo diinta kusoo noqdo ama gaalnimada uu ku dhaca inuu ka toobad keeno waa in la weydiiya oo laga dalbaa sida bacdu ahlicilmi waa ku tegay culimo kalena waxay leeyihin maya istitaabadu waajib ma ah in sideeda loo dilo way iska bannaan tahay haddii uu toobad keeno baynahu wa bayna allah isaga iyo ilaahay bay u dhaxaysa laakiin in inagu inaynu tooba ka dalabno waajib inaguma ah sidana bacdu ahlilcilmi baa ku tegey bacdu ahlilcilmina waxa ay yidhaahdeen in towbad la weydiiyey iyo inaan la weydiin waxay u taallaa ciddii xilka haysa qaadiga muslimiinta ama mas-uulka muslimiinta ayaa go-aan ka gaaraya hadduu xaaladda eego oo qofkaas sideeda uu u dilana uu helaa inuu qofkaa towbad weydiiyana oo waxa weeye maalin iyo laba iyo saddex cisho la siiyo oo tawbada lagu celceliyana xaq buu uleeyahay bay yidhahdeen sidaasaana waxa weeye raajixa oo waxa weeye xoog badan xadiidku waxa uu tilmaamay qofka muslimkaa dhiiggiisu inaanu banaanayn ilaa saddexdaa xaaladood mooyaane isagoo waxa weeye guur xalaala soo maray inuu zinaysto oo dhagax lagu dilo ama qisaas inuu dhiiggiisu ku banaanaado ama inuu qofkaasi diinta ka baxo saddexda xaaladood buu dhiiggiisu ku banaanyay wixii ka soo haray xadiidka maxaynu ka faa'idaysanayn inaanu banaanayn baynu ka faa'idaysanayn laakiin waxaynu ogsoonahay masaa'il kale oo waxa weeye ay bannaan tahay qofka dhiiggiisa in la daadiyo masaa'il kale ayaa waxa weeye jira oo qofka dhiiggiisu bannaanaanay masaa-isha waxaa ka mid ah oo waxa weeye culimmadu ay inoo sheegeen qofka sixroolaha ah in la dilay xaddu saaxiri darbatun bisayf xadiidkii jundub ibni cabdillaah waa kii tilmaamayey qofka sixroolaha ah xadkiisu waxa uu yahay darbatun bisayf seef in lagu garaaco bimacnaa in la dilo dhiiggiisu waa banaanya laakiin xadiidka waxaa la isku khilaafay nebiga ma gaarsiisan yahay mise waa mawquuf ayaa la isugu khilaafay culimmadu isugu khilaafeen laakiin sida xooga badan waxa uu yahay inuu mawquuf yahay saxaabigaas inuu mawquuf yahay laakiin culimo badani waxa ay qabaan qofka hadduu si xoroola noqdo in la dilayo ma gaallimaa loo dilayaa mise xad baa loo dilaya aan gaallimo ahay khilaaf baa kusii sugan dadyaga la dilaya waxaa ka mid a qofka salaada ka taga wahansi uga taga culimada badankoodu waxa ay qabaan in la dilayo ma gaallimaa loo dilayaa mise xad baa loo dilayaa khilaaf baa ku sugan dadyaga la dilaya waxaa ka mid a dhigoodu u bannaan yahay qofka waxa weeye liwaadka sameeya walciyaadu billah labada nin ee liwaadka isku samaynaya xagga dambe isaga tegaya waxyaabaha dilka lagu mutaysta ayay ka mid tahay xadiidkii waa kii tilmaamayey man wajadtumuuhu yacmalu camala qawmi luur faqtulu lfaacila waalmafcuula bih qofkaad heshaan isagoo qowmu luud ficilkooda samaynaya ka samaynaya iyo ka lagu samaynaya labadaba dila labadaba hala dilo culimada qaar waxay leeyihin waxaa la kala qaadayaa inuu sayib yahay oo waxa weeye baabkii zinada ayay gelinayaan oo liwaadku waxay leeyihiin zinada ayuu la mid yahay oo waxaa loo kala qaadaya guur xalaala inuu soo maray iyo inaanu soo marin baa loo kala qaadaya hadduu guur soo maray oo sayib uu yahay dhagax baa lagu dilaya haddii kale waa la jeedalaya culimaa sidaa yii laakiin culimo kale waxay leeyihin xadiisku waa caam oo waxa uu tilmaamayaa labadaba in la dilo waayo ficilka noocaasi waa ficil aada iyo aada u xun qaabka loo dilayo khilaaf baa ku sugan qolaa leh inta waxa weeye meel aada u sarrayso la geeyo dhulka ha lagu sii daayo dhagaxaana ha laga daba turo sidii qoomi luub loo halaagay bacdu ahlicilmi sidaasay yidhahdeen culimo kale waxay yidhahdeen maya seef baa lagu dilaya culimo kale waxay yidhahdeen dhagax baa lagu dilaya laakiin liwaadka in dil lagu mutaysanayo culimo badan baa qaba waa shay kale oo ka baxsan saddexdii laynoo sheegay waxaa ka mid ah qofku inuu bahiimo u tago qofka xoolaha u galmoonaya nabigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam man ra'aytumuuhu ya'ti اlbahiimata faqtuluu ninka bahiimada ama xoolaha u tagaya dila lafdi kale wuxuu ahaa waqtulu اlbahiimata macaha neefkaana ka dabageeyo isagana dila waayo wuu fasahaadiy wuu fasahaadiy neefkiina waa laga daba dilay neefka hadda waxba inagama dilin inagu muslimkaynu ka hadlay qofkaasna waa la dilaya waa masaa-isha waxa weeye ka baxsan xadiidka ka baxsan xadiidkana waxaa laga fahmaya saddexdaa wixii ka badan inaanay xalaal ahayn inuu dhiigu aanu ku banaan sidee loo jamcinayo bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen masaa-ishaa la tilmaamoo dhani waa la nasakhay oo xadiidkan muttafaqu calayhiga ah aynu hayno ayaa nasakaya saasay bacdu ahlicilmi ku tageen laakiin qowlkaasi waa daciif culimadaasi waxay qaateen xadiidkan ay qaateen oo waxay yidhaahdeen dhiiggu wuxuu ku banaan yahay saddexdaas oo keliya masaaisha kale la baneeye ama axaadiisteeda la hayo waa wada mansuuq waa la nasakhay xadiidkanaa lagu nasakhay laakiin taa waxaa lagaga jawaabayaa waxaa naskiga la yidhaahdo axaadiista ama aayaadka in laysku nasakaa ixtimaal kuma sugnaado malo la malaynaya ku sugnaan maayo haddana xadiidkan inuu axaadiistaa ka dambeeyey ma cadda haddii aanay caddaan waxaynu noqonaysaa in baabu naskiga laga saaro axaadiistaa laysku nasakhi maayo waxaa kaloo laleeyahay waxa weeye caam iyo khaas waa laysku khasisaa laakiin layskuma nasakho yani masaaishaa la tilmaamay waa khusuusiyaat waa khaas wey mafhuumkan la deliishanayaana waa caam waa caam hadday sidaa tahay waxaan leenahay xadiidkan cabdullaahi ibni mascuud ayaa la khasisayaa oo waxayn leenahay masaa-isha kale adilada leh ayaa lagu khasisayaa oo wixii daliilkiisu uu sugnaaday in la dilayo oo saddexdan ka baxsan waxaan leenahay waa la dilaya waa caddahay sooma wixii saddexda ka baxsan ee daliilkiisu ansaxay waxaan leenahay waa la dilaya waa la dilaya idan jawaabtaas ayaynu kaga jawaabaynaa bacdu ahlilcilmina waxa ay yidhaahdeen masaa-ishaa la sheegay dhammaantood waxay u noqonayaan saddexdaa xadiiska lagu sheegay siday ugu noqonayaan waxay yidhahdeen qofkii salaada ka tegay waa la dilayaa baa qolada tidhi waa la dilayaa labay u qaybsamaan qolo tidhi gaalnimaa loo dilaya waa caddahay soomaha ataariku lidiinihi wey waa qof diintii ka baxay wey sidaasaa loo dilaya qolada tidhi gaalnimaa loo dilaya soo ma haddii la yidhaahdo xag baa loo dilayaa oo gaalnimo loo dili maayo waxaa la leeyahay waa qof ka tegay mabaani lislaam waxyaabihii waaweynaa ee islaamku uu ku taagnaa mid ka mida ayuu ka tegay wuxuu la mid yahay sidii qof diinta ka baxay buu la mid noqonaya laakiin qof gaaloob gaaloobay oo diintii ka baxay ma aha laakiin maadaama uu ka tagay mabaanidii waaweynaa ee waxa weeye islaamku uu ku taagnaa wuxuu la mid noqonayaa sidii qof diinta ka baxay idan taariku salaadkii haddii xad loo dilaya xitaa waxay u celiyeen attaariku lidiini oo waxay leeyihin diintaa laga tegayo ama waa diintoo dhan ama waa juz muhima oo diintii ka mid ah ayay ku macneeyeen waxay kaloo yidhaahdeen saaxarkii waa la mid oo sixroolaha haddii la dilayo culimo badani waxay leeyihiin gaalnimaa loo dilaya gaalnimo ayaa loo dilaya culimo kalena waxay leeyihiin wuxuu ixtimaalayaa inuu afcaal waxa weeye gaalnimoa uu ku dhacay oo inta badan qofku sixir haddii uu samaynayo oo jin uu adeegsanayo shayaaiin uu adeegsanayo inta badan waxyaabo gaalnimo ah buu ugu dhowaanaya waxyaabo gaalnimo ah ayuu ugu dhowaanayaa shayaadiinta taasina waxaa ixtimaal qawiya uu ku sugan yahay qofkaasi inuu diintii ka baxay ayuu waxa weeye ixtimaalayaa taasna waxay yidhaahdeen sidaasuu isaguna usoo gudagelaya oo tariku lidiini ayay gudageliyeen qofka waxa weeye liwaadka samaynay luuqiyada samaynay ee nin dabada uga tegay ama xoolo u tegaya isaguna wuxuu soo gelayaa waxa weeye asayibu zani oo sida uu usoo gelayaa waxa ay tahay macno caama ayaa lagu qaadaya waxaa la leeyahay qofku waxa weeye farji aan u bannaanayn inuu bannaysto oo uu sameeyo waxay noqonaysaa wax dilka lagu mutaysto wax dilka lagu mutaysto qofkii sayidkahaya dinaysanay iyo qofkii liwaadka samaynay iyo qofkii bahiimadu waxa weeye u tegay intuba waxay isugu yimaadeen farji muxarama inay bannaysteen ayay waxa weeye isugu yimaadeen haddii la yidhaahdo qofkii waxa weeye gabadh ka dinaysanayey ee bikrada ahaa iyaga maxaa loo dili waayey iyaga waxaanu leenahay daliil ayaa ku yimi caddaynaya boqol jeedal in la jeedalayo boqol jeedal in la jeedalayo ayaa ku yimi kuwanna adilaa ku timi tilmaamaysa in la dilayo oo waxa weeye dhiggooda u bannaanya waxaa haddaba isweydiinaynaa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa xuduud buu tilmaamaya asayibu zani waa xad sooma qofkii zinaystay in la dilo waa xad wey qofkii qof dilay in la dilo waa xad qofkii diinta ka baxay in la dilo waa xad wey xuduudda ka mida xuduudda haddaba yaa oday wadaad kasta waxa weeye oo maxkamada haysta miyuu ogaya xuduudda masaacid mucayanaa ogeysa waxaa cidda oogeysa waxa ay tahay waa cidda wilaayada haysa wey imaamka ama cidda mas-uuliyadda muslimiinta u haysa iyo ciddii uu xilkaa u idmaday ayuunbaa oogay wasiila uu lahaa ibnu bilig shiikha la yidhaahdo culimadii shaaficiyada ka mida ee ku nabmiyey tanbiihi shiraazi kitaab uu u bixiyey alrawd الnaziid fii nadmi الtanbiih oo ilaa saddex kunoo beyt gaarhaya iyo ka badan oo waxa weeye sida shaatibiyada laamiye ah oo baxru طawiil oo qaafiyadiisu laamiye ay tahay uu waxa weeye ku nadmiyey waxa uu yidhaahdaa walaysa yuqiimu اlxadda ilaa imaamuna على الحر أو من يستنيب ليفعل وليس يقيم الحد إلا إمامنا حكم أوغه إلا إمامنا إمام شن أنبا أوغه أو من يستنيب أما عدو إسغوا وكي شيء أينبا أوغيه ليفعل أي ليفعل الحد سوى حكه صميم وليس يقيم الحد إلا إمامنا على الحر أو من يستنيب ليفعل وفي أمة أو عبد اجعل لمالك وفي أمة أو عبد اجعل لمالك إقامة حد ولمن مر أولا haddii waxa weeye cidda xadka laga oogayaa addoon uu yahay waxa bannaan ciddii iska lahay inay xadka ka oogto way bannaan tahay wa fii cabdin aw amatin ijcal limaalikin addoonkii iyo addoontii haddii ay zinaystaan waxa xadka ka oogaya ciddii iska lahaa ciddii iska lahaa ayaa waxa weeye ka oogaya taana waxaa u daliila xadiidkii abi hurayra ee bukhaariyo muslim ku sugnaa ee nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam idaa zanat amatu ixdaakum falyajlidha alxadda walaa yufarrid mid waxa weeyaan idin ka mida addoontii haddii ay zinaysato xadka ha ka oogo laakiin yaanu canaanan yaanu caayin xadkuu ka oogaya waa ka aamusaya uma in zanad falyajlidha haddii haddana ay zinaysato ay soo celiso xadka ha ka oogo laakiin yaanu canaanan uma in zanad mar saddexaad haddii ay zinaysato waxa weeye falyabichaa walow bidafiiri xablin ha iska iibiyo walow inuu ku iibiyo xarig la soo hayna ha dhaafsiso yani waa gabadh xun waa inuu isdhaafiyaa walow qiimaheedii qiimo aan ahayn ha ku iibiyo waa inuu isdhaafiyaa waxay culimmadu ka daliishanayaan addoontii inuu sayidkeedu xadka ka oogay laakiin hadda addoomma wax jira ma aha oo waxa weeye ma joogaan addoommadii masaa-ishooduna hadda waxa weeye ma yaalaan laakiin dadka xorta ah qofka xorkaan addoonka ahayn xad waxa ka oogo oo keliya imaam iyo ciddii uu wakiishay sidaasaana shaaficiyadu ay tansiisiyeen can ibni mascuudin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay waxaa u yihi laa yaxilu xalaal ma ah yani waa muxaram ma banaana damu mri'in muslimin qof muslima dhiiggiisu ma banaana yani in la in la daadiyo yani shayga hadba wixii u munaasabaa loo soo qadaraa in la cabo dhiiggiisa ama la cuno loogama jeedo laakiin in la daadiyo oo dhiiggiisa la daadiyo la banaysto ayaa looga jeeda ilaa bixdaa alaa saddex khasladood mooyaane athayib الzani hiya khisaashaasi athayib الzani waxa weeye waa kii sayibka ahaa ee zinaystay wالnafsu binafsi iyo naf in naf loo dilaya mooyaane oo naftii macsuumadaah haddii naf kaloo macsuumada xaqdarro ay ku disho bareedna ay u disho waa loo dilaya wataariku lidiini iyo kii diintiisa ka tegey almufaariqu liljamaaca jamaacada waxa weeye iskaga baxay isagana waxa weeye waa la dilaya xadiidka shaniyo tobnaad can abi hurayra radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala waxa uu yihi man kaana axadkii ahaaba yu'minu mid rumaynaya biاllahi ilaah iyo walyowmi اlaakhir maalinta dambe falyaqul ha yidhaahdo khayran wax wanaagsan aw liyasmut ama ha aamuso waman kaana axadkii ahaaba yu'minu mid rumaynaya biاllahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe yani maalinta qiyaamo falyukrim ha sharfo jaarahu jaarkiisa ha sharfo waman kaana yu'min kii ahaabay mid rumeeyey biاllahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe falyukrim ha karaameeyo oo ha sharfo dayfahu martidiisa ha sharfo baa nabigu uri calayhi الsalaatu wasalaam rawahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkaana bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxa uu tilmaamayaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam saddex mas'alo ayuu noo tilmaamay saddexdaa mas'alo wuxuu nabigu ku tilmaamay inay tahay iimaanka inay ka mid tahay saddexda mas'alaba inay iimaanka ka mid yihiin nabigu wuxuu ihi calayhi الsalaatu wasalaam man kaana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir ninka ahaaday mid ilaaha iyo maalinta qiyaame qof rumeeyey qofka noocaasi wax wanaagsan ha ku hadlaa ma iska aamuso khasladaasi waa iimaanka inay ka mid tahay baa laynoo tilmaamay waxayna ay tahay shucabta iimaanka ee waxa weeye ku saabsan mucaamalada ilaahay lala mucaamalayo ama xagga waxa weeye xagga alle waxa weeye ku saabsan xuquuqda ilaahay oo qofku inuu wax wanaagsan ku hadlo ama uu aamuso labada dambana waxay ka mid yihiin khisaasha ama dabeecadaha iimaanka ee waxa weeye dadka lagula macaamilayo oo qofku inuu jaarkiisa wanaajiyo martidiisana wanaajiyo waa waxyaabaha dadka lagula macaamilayo labadaana kuma koobna ee waxa weeye tusaale ayaa looga jeeda nabigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka iimaan laga helay inuu waxa weeye dabeecadihiisa ay ka mid tahay inuu wanaag ku hadlo ama uu iska aamuso wax wanaagsan inuu ku hadlo oo dani ay ugu sugan tahay waataynu soo dhaafnay xadiidkii tilmaamaya min xusni islaami ilmar-i tarkuhu maa laa yacniih qofka islaam wanaag islaamkiisu inuu wanaagsan yahay inay ka mid tahay maa laa yacniga inu ka tahay hadalka maalaa yacniga qofku inuu iska ilaaliyo waxay ka mid tahay xadiidkan uu inoo tilmaamaya iimaanka inay ka mid tahay khisaasha iimaanka inay ka mid tahay waxau nabigu leeyahy hadal wanaagsan ha ku hadlo hadal wanaagsan ha ku hadlo hadalkaa wanaagsani wuxuu noqonayaa hadal cibaado ah wuxuu kaloo noqonaya hadal aan cibaado ahayn laakiin dan iyo maslaxa ayay ugu sugan tahayna waa noqonaya labaduba waa soo gudagelaya yacni khayr aakhiro oo cibaado ah iyo wanaag adduunya labaduba waa soo gudagelaya falyaqul khayr wanaag ha yidhaahdo aw liyasmut haddii kale ha iska aamuso wanaag haddii aanu ku hadlay oo wax dantiisu ay ku sugan tahay dan waxa weeye aakhiro ama dan adduunyo wixii aanay ugu sugnayn waxa weeye hadalkaa haddii aanay dani ugu sugnayn ha ka aamuso oo waxa weeyaan ha aamuso macnahaas ayuu waxa wey nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay waxaana xadiiskaynu ka faa'iidaysanaynaa hadalka waxaa la yidhaahdaa wax weyn inuu yahay xadiidkii mucaad oo inoo iman doona waxa uu tilmaamayey nabigu inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam wakiilaha mucaad waina markuu weydiiyey alaa ukbiruka bimalaaki dalika kuli waxyaabahaan kuu soo sheega o dhan shayga aada ku hantinayso ma kuu sheega wuxuu ihi nebi alla ii sheeg waxa uu ihi waxa weeye kufa calayka haada nebigu carabkiisa inta uu soo saaray ayuu ihi kaas hayso kufa kaas qabso oo hay yacni yaanu ku hadli wax baatila yaanu ku hadli waxa uhi waina lamu'aakaduuna bima natakalamu bihi oo nebi allow ma waxaanu ku hadlayno waa naloo qabanayaa miyaa nabigu wuxuu ihi fakilatka umuk hooyadaa hoogtay mucaade wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadka maalinta qiyaame weji weji cadaabka miyay ugu hoobanayaan ilaa wixii carabadoodu ay shaqaysteen ay goosteen mooyaane axaadiis badan waxay inoo tilmaamaysaa carabku inuu halisiya walidaalik صaxaabi cqbat ibn caamir la yihahda ayaa nabiga u yimi waxa uu ihi man najaa maxaa lagu badbaadayaa nebi allow nabigu waxa uu ihi amsik calayka lisaanak carabkaaga qabso kaasaad ku badbaadaysa amsik alay calayka lisaanak carabka in la ilaashadaa badbaado weyn baa ku sugan walidaalik waxaa bacdu salaf ay yidhaahdeen waxa weeye qofka ibni aadamka haddii uu soo tooso xadiiaana waa loo soo naqliyey haddii qofku ibni aadamkaahi uu soo tooso xubnihiisoo dhani waxa ay yidhaahdaan waxa ay soo toosaan wahiya tukafiru lisaan iyagoo carabkiisa gaalaysiinaya imaam albani xadiiska u taxsiinina iyagoo carabkiisa gaalaysiinaya ayay soo toosaan oo leh waxa weeyaan annagu adiga ayaanu kugu taaganay haddaad toosnaato waanu toosnaanayna haddii aada leexatana waanu leexanayna yani jidhka intiisa kale badbaadadiisu waxa ay ku sugan tahay carabka ayay ku sugan tahay axaadiistaas o dhan waxay tilmaamaysaa carabka in la ilaaliyo mahaalid badanna ay ku sugan tahay allah subxaanahu watacaala wakaa inoo tilmaamay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qowl qofku kuma hadlo ilaa waxa weeye waxa jooga oo xaadir ah malag la jooga oo hadalkaa qoraya oo diyaar u ah hadalkaa inuu qoro raqiib bimacnaa xaadir wey catiidna yani ucidda lilkitaaba inuu qoro hadalkaas buu diyaar u yahay culimadu waxay isweydiiyeen bacdu salaf waxaa laga sheegay waxaa la qorayaa ma macaasida iyo dunuubta iyo xasanaadka miya mise xataa wixii mubaaxa waa la qoraya culimada qaar waxay leeyihin wixii xasanaadana malaga midigta fadhiya ayaa diiwaan gelinaya wixii sayi-aada dunuubana malaga bidixda fadhiya ayaa diiwaan gelinaya laakiin wixii ka soo haray mubaax ma la diiwaan gelinaya mise la diiwaan gelin maayo culimada qaar waxay leeyihin la diiwaan gelin maayo culimada qaarna waxay yidhahdeen oo bacdu saxaaba laga sheegay waxay yidhahdeen waa la diiwaan gelinaya oo qofku haddii uu yidhaahdo waxbaan cunaya waxbaan cabaya waxaasaan samaynaya wax banaanna ay tahay malaa'igtu way diiwaan gelinaya laakiin waa la kala soocayaa oo dib baa laga kala soocaya maalinta qiyaamaa la kala soocaya la kala shaambaynaya ama maalinta khamiista ee nabigu tilmaamay tucradu alacmaalu cala allahi yowma alithnain waalkhamiis ayaa la kala soocaya labadaba waa layi laakiin wax kasta waa la diiwaan gelinaya walidalik bacdu salaf imaamu axmed baan filaya inuu ahaa ayaa isagoo taahaya oo xanuunsanaya oo xanuunkii dhimashada ku sugan ayaa loo soo galay dabadeedna waxaa la yidhi xadiis baa loo sheegay qofka in la diiwaan gelinayo xitaa taahis xanuunkaa hayo taahidda uu taahayo in la diiwaan gelinayo ayaa waxa weeye loo sheegay kadibna famaa ana bacda hada dib uma taahid ilaa naftu ay ka baxaysay dib umu taahid oo waxa weeye uu jooji waayo haddii layidhi waa la diiwaan gelinaya ma dhinaca wanaagga baa la gelinayaa mise dhinaca xumaanta taasaan la kala ogeyn sidaas u jooji saasaa la jooji aw liyasbut qofku wax wanaagsan haddii aanu ka hadlay waa inuu aamusaa waakii nabigu inoo tilmaamay calayhi asalaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku sugnaa qofku inuu kelmad ku hadlayo ilaahay cadho gelinaysa kadibna toddobaatan sano uu jahanamo uga hobanayo addoonku waxaa laga yaabaa kelmad inuu kaha ku hadlo ilaahay raali gelinaysa ilaahay waxa weeye darajaad uu ilaahay kor yeelo waa kelmad keliya walidaalika haddii aynu suuq suuqyadeena aynu eegno ama saaxada aynu eegno inkastoo hadda ay soo khafiifayso nin baa laga yaabaa isagoo salaadii tukaday oo jamaca la tukaday ayaa marka uu ka baxo ayaa qof ka cadhaysiinaya dabeedna ilaahay iyo rasuulkiisa iyo nebiga ayuu caayaya yacni sikino kelmad sikino agtiisa ka soo baxday uu diinta islaamka kaga baxay oo ku gaaloobay waa kelmad agtiisa ka soo baxday walidaalik carabku sida uu u fudud yahay iyo waxa ka dhalanaya ismala qaabka uu u shaqaynayo gacanta haddaad istiraahdo sidaa dheh hawl bay u baahanta wakti iyo juhdi bay u baahanta laakiin carabku dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalkiisu wax hawl ku fadhiya ma aha aada buu isaga sahlay qofku xaalad kasta uu ku sugan yahay waa hadlaya hadduu gaajoonayo iyo hadduu xanuunsanayo iyo hadduu dherarsan yahay xaalad kasta uu ku sugan yahay hadalku waa u fudud yahay walidaalika waa xubin shaqadeedu sahlan tahay laakiin waxaa ka dhalanaya hadis ay tahay walidaalika in la ilaaliyo aada iyo aad bay muhim u tahay nabigu wuxuu labaaba inoo tilmaamay qofku haddii iimaan uu leeyahay waa inuu jaarkiisa karaameeya jaarkuna xuquuq aada iyo aada u badan buu leeyahay xadiiskii saxiixa ee bukhaariy muslim ku sugnaa waa kii uu lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam jibriil kama zuulin inuu igu dardaarmayo xuquuqda jaarka ilaa aan ka maleeyey inuu waxa weeye dhaxal siinayo oo dhaxalka ay wax ku yeelanayaan oo sida aabbaha iyo hooyadu ay wax u dhaxlaan in loo dhaxal siinayo ilaa waxa weeye aan u maleeyey xuquuq aada iyo aada u badan bay jaarku leeyihi xuquuqdooda in la ilaaliyo nabiguna xadiiskan wuxuu inoo tilmaamay khisaasha iimaanka ama dabeecadaha iimaanka inay ka mid tahay jaarka in la wanaajiyo xadiidkii musnad axmed ku sugnaa waa kii ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la yidhi gabadha fulaana la yidhaahdo habeen oo dhan salaatuleyl bay u taagan tahay maalintiina way soontaa soon sunno ah waa gabadh cibaadada aada iyo aada ugu dadaasha laakinaha saliitatun calaa jaaraatiha laakiin carabkeeda ayay ku dheeraysaa gabdhaha jaarka ah tu'di jiiraanaha jaarkeeda ayay dhigtaa baa nabiga lagu yihi calayhi salaatu wasalaam nabigu waxa uu yihi hiya fi naar naarta ayay ku sugantay mid kalaa loo sheegay waxaa leedihi shanta salaadood bay ka adag tahay bisha ramadaanna way soontaa laakinahaa laa tu'dii jiiraanaha laakiin jaarkeeda ma dhigto waxna way siisaa oo jaarkeeda way wanaajisaa oo way ku sadaqadaysataa baa leeyihi nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam hiya fi ljanna jannada ayay gelaysaa jannada ayay gelaysaa walidaalik waxa weeye jaarka in xuquuqdooda la ilaaliyo aada iyo aad bay u weyn adilada tilmaamaysa xuquuqdooda in la ilaaliyaana waa badanta dhibaatada loo geystaana inay dhibaatooyinka kale ka weyn tahay adilada tilmaamaysa waa badanta oo xadiidkii ibni mascuud markii nabiga la weydiiyey ayu dembi cinda allahi acdam dembi la sameeyo ilaahay agtiisa keebaa ugu weyn waxa uu yaha shirku billah in ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo uma ayu waxaa la yidhi maxaa ku xiga waxau yihi an tuzaaniya bixaliilati jaari jaarkaad xaaskiisa inaad ka zinaysato ayaa kusoo xiga zinoo dhan lama sheegi laakiin jaarka in laga zinaysto ayaa waxa weeye la sheegay yacni jaarku xuquuq buu kugu leeyay hadduu maqan yahay xaaskiisa inaad ilaaliso ayaa lagaa doonay inaad xaaskiisa u dabamarto oo aad ka zinaysato waxaa lagu xejiyey ilaahay cibaadadiisa in wax lala wadaajiyo dembiga soo labeeya ayaa laga dhigay walidaalik wanaagga loo samaynayo aada iyo aad buu u weyn xasanaad badan baa laga helay xumaanta iyo dhibaatada lagu samaynayaana lama mid ahaa dadka kale dhibaatada lagu samaynayo walidaalik jaarka in la ilaaliyo iyadana xuquuqdeedu aada iyo aad bay waalas jaar maxaa la yidhaahdaa culimmadu waxay yidhaahdeen curfiga ayaa xadiday bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen jaar waxaa la yidhaahdaa afartan aqal oo jihooyinka afarta ah kaa xiga ayaa jaar la yidhaahdaa jihada waxa weeye midigta afartan aqal baa la xisaabinaya jaar bay ku yihiin bidixdana sidaasi leh hortaadana sidaasi leh aqalada kaa dambeeyana afartan baa laga xisaabinaya intaasaa jaar kuu noqonaya bacdu ahlilcilmi sidaasay yidhaahdeen bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen qofku haddii masjidka xaafadda uu kubula tukanay oo xerta jamaacada masjidka uu yahay jaar buu noqonaya inta xaafadda kuwada tukata jaar bay isu yihiin xuquuqda waa inay ilaaliyaan bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen curfiga lagu xadidayaa wixii curfigu uu jaar ku sheego ayaa waxa weeye xuquuqda mutaysanaya jaarku waa in la ilaaliyaa nabigu wuxuu kaloo inoo tilmaamay dadka duyuufta ee martida ahna in waxa weeye iyagana la karaameeyo duyuufta in la karaameeyo iyaduna waxa weeye diinta ayay ka mid tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis badan ayuu duyuufta xuquuq ugu waajibiyey axaadiista waxaa ka mid ah xadiidu abi shurayx oo bukhaariyo muslim ku sugnaa oo nabigu leeya calayhi الsalaatu wasalaam man kana yuminu biاllahi walyawmi اlaakhir faliyukrim dayfahu jaa-izatah qofka ilaah iyo maalinta qiyaamo rumeey ha sharfo qofka martida ah jaa-izadiisa ha ku sharfo waxaa la yidhi maa jaa-izatuhu ya rasuula allah oo abaalgudkiisu muxuu yahay nabigu wuxuu yihi yawmun walayla maalin iyo habeen inaad marti qaado wadiyaafatu waajiba martiqaadkuna waa waajib wey yacni maalin iyo habeen in la martiqaada waa waajib wadiyaafatu alaaatu ayaam wuxuu yihi nabigu wadiyaafatu alaaatu ayaam martiqaadkuna waa saddex maalmood wey wamaa kaana waraa'a dalika fahuwa sadaqa intaa wixii ka dambeeya waa sadaqo lagu sadaqadaysanayo qofkaa martida ah wixii la siinayo walaa yaxilu lahu an yatwiya cindahu xataa yuxrija umana banaano qofkaa martida ah inuu qofkii la joogo ilaa uu celiiri geliyo ilaa uu celiiri geliyo waa lagu macnay ama ilaa uu dembi geliyo inuu la joogaa ma banaana wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in maalin iyo habeen la marti qaado qofkii inay jaa-iza tahay oo waajib ay tahay saddex maalmood inuu kula joogaana waa xaqu leeyahay laakiin waajib maaha yacni maalintaa wixii ka dambeeya labada cishee dambe saddexda ka hadhay inaad u dhammaystirtaa waa sunno iyo sharaf weey saddexdaa cisho wixii ka dambeeya qofkii la joogay qofkaasi martida ahaa inuu la sii joogo oo isbuuc iyo bil iyo laba bilood uu la sii joogo ilaa qofkaa uu dembi geliyo dembi siduu u gelinaya inuu qofkii waxaa laga yaabaa uu ka hadlo oo uu yidhaahdo war nin baa shakay soo duldegay oo aan igaba kacaynba oo xaafadda baan ka baxay oo qofkii u maado uu kaga dambaajinaya kii aqalka iska fadhiistadaa kaga dambaajinaya ama xataa yuxrijahu yani xataa yu'asima ilaa dembi uu geliyo qofkii uu xanto oo isagoo aqalkii la jooga haddana uu ka hadlayo oo maqaaxiyaha uu leeyahay waa nin baa laydulhiga laygu salliga celays uga hay sidaa waa lagu macnay waxaa kaloo lagu macneeya xataa yuxrija xataa yudayiqa calayh inuu la joogo ilaa uu celiiri ka geliyo oo ninkaasi waa nin nolol maalmeedkiisa la soo baxa kadibna qofkanina uu culays ku yahay saddex maalmood haddii uu isu tiiray wixii ka dambeeya haddii ay culays ku tahay inuu celiiri geliyo ma ah aqalkii iyo hoyaatinkii buu celiiri ku gelinaya cuntadii iyo biilkiibuu celiiri ku gelinaya ta noocaasa nabigu ma banaana wuli calayhi salaatu wasalaam culimaduna waxay leeyihin in laysmarti qaadaa waa xaq qofku uu leeyahay sida nabigu tilmaamaya xadiidka abi daawuud ku sugnaa min xadiidi lmiqdaad waxa uu yihi addiyaafatu xaqun diyaafadu waa xaq weeye qofku uu iska leeyahay qofka qof u yimaada waa xaq lagu leeyahay qofka waxa weeya la hoyn waayo ee intuu cid soo martiyo la marti qaadi waayo oo la soo dhowayn waayo wuxuu yihi nabigu faman asbaxa bifinaa'ihi qofka banaankaa habeenkii u hoyda banaankaa u hoyda waxa uu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam khiyaar wuxuu leeyahay in in shaaa اqtada haddii uu doono xaqa uu lahaa inuu magdhawdo inuu magdhawdo oo ninkaasi xoolo uu leeyahay oo daycan haddii uu helo inuu wixii ku filan uu ka qaato intii martiqaadkiisu u ahaa in shaaa iqtada uu mag dhabanaya xaqiisii dhaafay wa in shaaa tarak haddii uu doonana uu ka tegaya macnaha waxaa sii adkeynaya xadiidkii bukhaariyo muslim ku sugnaa min xadiidi cqbata bni caamir radia allahu tacaala canhu oo tilmaamayey waxa uu leeyahay cuqba nebi allow inaka tabcatunaa waadna dirtaa hawl howlaha muslimiinta ka mida fananzilu biqowm qola ayaanu ku degnaa falaa yaqruuna nama marti qaadaan nabigu wuxuu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam in nazltum biqowmin ama biardi qowmin faamaruu lakum bima yanbagii liلdayfi faqbaluu qola haddaad kusoo degtaan oo ay idin marti qaadaan oo wixii martida loogu talagala ay idin siiyaan ka aqbala haddii ay idin diidaanna fakuduu minhum xaqa dayfi aladii yanbagii lahum hadday idin marti qaadi waayaan waxaad ka qaadaan oo aad khasabka ka qaadaan waxa weeye wax munaasib idin u ah dadka aad martida u tihiin waxaa idinka munaasib idin ah ma ah inaad tidhaahdaan tulug geelabaa munaasib maaad qalataan ma ah laakiin iyaga wax munaasib u ah inaad waxaweeye ka qaadataan haddii ay tahay xoolahooda inaad dhisataan iyo wixii la mida wax iyaga munaasib u ah oo ka go-aya ayaad xaq u leedihiin baa nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam axaadiista bacdu ahlilcilmi sida layt ibnu sacad waxay ka qaateen martiqaadku inuu waajib yahay oo qofku haddii qof marti u noqdo miyi iyo magaalada inay waajib tahay inuu marti qaado laakiin inta waajibkahay waa maalinaya habenbilahi imaamu axmedna iyo culimo kale waxay leeyihin martiqaadku waa waajib laakiin miyi iyo magaala isku mid ma aha miyiga ayay waajib tahay oo qofka miyiga jooga waxaa laga yaabaa dee meeluu u hoydoo kale inaanu haysan laakiin haddii ay magaalo tahay waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu meeluu madaxa geliyo aanu waayin walo masjid u madaxa geliyo haddana dee hunteella iyo baaba lagu soo talagalaaba culimada kale badankoodu maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabiladu iyo xanafiyadu waxay leeyihin waa sunna muakada weeye laakiin waajib maaha bay leeyihin waajib maaha lakiin xadiiskan waxaa inoo tilmaamayaa inay ka mid tahay fisaasha iimaanka inay ka mid tahay in waxa weeye qofka dayfka ah xaqiisa waxa weeye in la gudo ayuu xadiiskana inoo tilmaamay xadiiska ugu dambeeya inu kusoo gabagabaynayna waxa uu yahay xadiiska lix iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu ana rajula ninba qaala lilnabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxa uu ku yidhi awsinii nebi allow ii dardaara qaala wuxuu yihi nabigu laa taqbab ha caroon carada saylaan faradada miraara ninkii baa ku soo celceliyey isagoo le awsini qaala wuxuu ihi nabigu laa taqdab ha caroon rawaahu lbukhaari xadiidkana bukhaari buu ku sugan yahay xadiidkan waxa uu tilmaamayaa dabeecad wanaagga ayuu ka hadlay nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiinayaa wasiyo dardaaran adduun iyo aakhirada uu ku liibaano ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u weydiiyey nabigu wuxuu u sheegay hal kelmad waxa uu ku yihi ha caroon caraba saylaan laa taqdab ninkii wuu qawaday waayo wuxuu filanayay in la leeyahay salaadaha noocaasa toko sidaana u soom cibaadooyinka noocaasa la kaalay wuxuu sugaya hadal badan buu sugaya iyo axkaam badan buu sugaya laakiin nabigu wuxuu u sheegay caraba iska ilaali buu kuyi waxay kutusaysaa caraba inay iska ilaaliyaan inay tahay wax aada iyo aada u weyn waayo nabigu iyaduu kusoo goobsaday laakiin ma carada ayaa la yska ilaalina caradu waxa ilahay laynagu dabeeceeyey soma ma waxaa looga jeedaa ha caroon gerigaadiba mise haddii aada carooto caradaas yaanay dhibaata ka dhalan ya mise carada la yska ilaali ma dhici kartaa qofku inaanu caroon wax dhacaya ma waa wax jibilaya ilaahay baa dadka ku abuuray dadku waa wada caroonaya laa taqdab macnaheedu ma aha cara yaanay kaa dhiman oo ha caroon sidaa ma aha laakiin macnuhu waxa uu yahay haddii aad cara ay kaa timaado waxyaabihii ka dhalanayay caadatan oo ah inaad caytanto ama aada dagaalanto ama aada dhibaato geysato waxyaabaha iska ilaali tana waxaa inoo cadaynaya xadiidkii saxiixa ahaa ee waxaa weeye saxiixaynka ku sugnaa ee nabiga la yidhi calayhi asalaatu wassalaam nabigu saxaabada uu weydiiyey ee uu yihi atadruuna masuraca ninka waxa weeyaan adag ee shadiidkaa ma taqaana waxay yidhaahdeen waa ninka wax labda bay yidhaahda waa ninka aan la dhinaciisa la dhigin bay yidhahda waa ninka aan la labdin saasay ku macnayen nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam waa ninka adagi waxa uu yahay waa ninka caradiisa haysta wey aladi yamliku nafsahu cinda algadab laa taqdab bay noo macnaynaysa aladi yamliku nafsahu waa ka naftiisa hanaanaya ee qabanaya cinda algadab xilliga uu caroodo idan nebigu muxuu sugay caruu sugay soo ma waxaa la ammaanayaa qofka xilliga uu caroodo ee caradii ay ka timaado naftiisa qabta ee xakameeya ayaa waxa weeye la ammaanaya idan macnaha loo jeeda waa macnaha noocaas inuu qofku carada isku celiyo dee fadaa'il badan baa ku timi ilaahay waa kii lahaa uciddat lilmuttaqiin jannadii waxaa loo diyaariyey aladiina yunfiquuna fi الsaraai wاdaraa maxaa ku xiga dadka wax sadaqadaysta wاlkaadimiina algayb wاlkaadimiina algayb kuwa waxaa weeye caradooda qarsanaya ee aan muujisanayn waayo carada waxaa la muujisanayaa haddii la caytamo oo qofkii hadal ka soo baxo ama ficil ka soo baxo qacanka hadal u yimaado ayay muuqanaysa laakiin haddii uu isku celiyo oo qalbigiisa ku celiyo waxna aanu muujin waxaa loo sheegay inuu ka mid yahay dadka jannada loo diyaariyey wuxuu kaloo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaadi bni anas aljuhani ee waxa weeye sunanta ku sugnaa inoo tilmaamay man kadama hayban wahuwa qaadir calى an yunfidah dacaahu اllah calى ru'uusi اlkhalaa'iq fakhayarahu min alxuuri اlciini maa shaa ninka waxaa weeye carooda ee caradiisa hantiye qarsada ilaahay maalinta qiyaame khalaa'iqda dhexdooda ayuu u yeedhaa dabadeedna waxaa la yidhahdaa xuuralcaynta waxaad doonaysa ka xulo ta aad doonaysana ka xulo inta aad doonaysana ka xulo muxuu sameeyey ninkaas kadama kayba caro ka timi buu isku celiyey faqad wax kale ma sameyn waa shay sahlan ma ah walidaalik dembiyo badan oo lagu dhacay iyo gaalnimo badan oo lagu dhacay ninka waxaa weeye burco jooga ilaah iyo rasuulkiisa caayay ma isagoo qoslayuu caayaya mise isagoo caray marka waa caroodu caayaa soo ma gaalnimay gaarsiis caradii uu qabsan waayo gaalnimayay gaarsiis walidaalika dunuub badan iyo masaa'ib badan oo lagu dhacayo waxaa loogu dhacaya qofku inaanu caradiisa xakamayn walidaalik nusuusta ku timi qadab ku aada iyo aad bay u badanta wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku haddii uu caroodo dawooyin badan baa loo sheegay dawooyinkaa maxaa ka mid a inuu weysaysto ayaa ka mid a xadiis baa tilmaamayey sunan abi daawuud ku sugan caradu shaydaanka ayay ka timi shaydaankana maxaa laga abuura dab dabkana maxaa lagu damiyaa biyaa lagu damiyaa idan qofku haddii uu caroodo ha weysaysto laakiin xadiiskaasi waa daciif ma sugna macnihiisu laakiin waa suganye oo waxa weeye waysadu waxyaabaha la ogaado bay ka mid tahay in waxa weeye ay jabinayso carada ay jabinayso waxaa ka mida dawooyinka maxaa ka mid a inuu qofku haddii uu taagan yahay uu fadhiisto haddii uu fadhiyana inuu jiifsado xadiid abi daawuudka ku sugan baa tilmaamaya bacdu ahli cilmiga ay xasan ku sheegaan qoona ay daciifiyaan isaguna masaladaasuu inoo tilmaamaya oo qofku haddii isagoo taagan uu carooda inuu fadhiisto wax kala samayn maayo waa inuu halkuu joogo fadhiistaa hadduu fadhiyeyna inuu dhinaca dhigaa xikmada sidaa loo leeya waynu tilmaami doono maxaa ka mid a ya acuudu billahi min ashayطaani الrajiim taasaa la hubaa xadiidkeedu wuxuu ku sugan yahay bukhaariyo muslim buu ku sugan yahay min xadiidi sulaymaan ibni surad labadii nina nebiga agtiisa isku caayay ayaa nina aada iyo aada u cadhooday kadibna wejigiisii baa casaaday siduu u cadhooday nebigu wuxuu ihi inii la aclamu kalimatan law qaalaha ladahaba canhu maa yajib waxaan ogahay kelmad haddii uu yidhaahdo waxa weeye dhibkan haystaa uu ka tegay yani caradu ay ka tegayso acuudu billahi min ashayطaani الrajiim ninkii oo iska tegay oo cadhaysan ayaa laga daba tego waxaa loo sheegay xadiiskii waxaa la yidhi nebigu sidaas weyi wuxuu yihi lastu bimajnuun waar nin waalan ma ihi iga taga ma nin waalan baad imoodeen sidaas culimadu waxay yidhaahdeen nin acraabi iyagu ahaa dadka araabiyiinta ama badwaantana waxaa lagu yaqaanaa ordayd baa lagu yaqaanaa taasaa ka keentay ayay bacdu ahlicilmi yaahdeen waxyaabaha axaadiistu inoo wada tilmaantay dhammaantood hadda qoladan psychologiga nafsiyaadka ka shaqeeya waxa ay yidhaahdeen qofku haddii uu caroodo waxa dawo u ah inuu wuxun isku mashquuliyo waxaas wuxuu doona ha noqdo haddii waxa weeye lagaa caraysiiyo aada mobeelka la soo baxdo aada magacyada eegto caradii waa kaa duraysa waayo waxay yidhahdeen carada waxa la yidhahda waa sikino gebgeeduba waa sikino sikinadaas haddaad la jaan qaado caytan baa kaa soo baxaya dhacanka hadal baa kaa soo baxaya sikinadaas haddii aada nafta mashquuliso mobeelkii baad la soo baxdaad eeg ama wax kalaad ku mashquuliso ama xadiisku siduu sheegaya waad fadhiisata ama haddaad fadhideed dhinaca ayaad dhigto ama weysa ayaad ku mashquuliso ama waxaad ku mashquulisaa acuudu billahi min ashayطaani الrajiim ama faatixayaad ka bilowd ama albaqaraad bilowd haddaad nafta mashquuliso caradi waa tegeysa waa wax la tijaabiyey waa wax la tijaabiyey walidalika waxay yidhaahdeen carada in laysku hayaa waa sikino in nafta la mashquuliyo in la yidhaahdo kadama kayban carada isku celi waxa wey waxa laga yaaba dad badan inay ku adkaato laakiin haddii ficil la sameeyo way sahlanaanaysa nin shiikii ahaa oo jaamacadda madiina dictoorka ah ayaa wuxuu maalin noo sheegay waxau ihi nin baan aanu saaxiibba nahay oo isaguna macallina ayaa wuxuu ihi gaari gaaribuu igu kaxeeyey ninkii madiine gaari ku kaxeeya yaqaana waxa weeye waxaa jooga dad badan oo tagsiilayaala oo isagoo haadkaa haysta ayuu wuxuu arkayaa qof halkaa taagan oo la qaadayo gaariduna waa badanta inuu boobuu doonay adigoo haadkaagii haysta ayuu ku soo jiiraya wuxuu isleeyahy qofka ayaa lagaaga dheeray suu lacagta uga qaatay mushkaayada oo u qaado walidaalika haliis buu ku gelinaya haddaadan feejignayn waxaa laga yaabaa inaad xagga dambe kaga dhacdo waayo haadkaagii buu soo galay wuxuu doonaya haadka kale inuu u gudbo si kelisaana uu u gudbaya wuxuu hi shiikaasi annagoo waddadii haysanaa ayaa kuwaa mid ka midi haadkiisii ka soo beedhay waxaan ku sigana inaan ku dhacdo hadday sidaa tahay aniga laftayda in badan bay ku dhacdo qofku waxa weeye uu qaylinaya miyuu waalan yahay siduu u socda miyaanu eegi waxbaa la yidhahdaa wax binaadamka o dhan ay yidhahdaan hadallo qofka ku hadla haddii uu caytamo oo dee intaa kasii caytamana iyaduna waa wax kale dabeedna shiikii waxa ihi ninkii waxaan ka filayey inuu hadalladii la yaqaanay u odhanay miyuu waalan yahay bal waxaan waalan eega badowgan eega waxa dadku ay yidhaahdaan wuxuu hi ninkii markiiba wuxuu la soo baxay buug buu jeebka kala soo baxay buuggiibuu sidaa u eegay wuxuu sikinuu sidaa u eegay dabcan gaaduu wadaa ishuu ku xabayaa kadibna jeebkuu ku celiyay sidiibuu ku socday hadalla kama soo baxi wuxuu anigaygii dhammaayay la fadhiyey shiika ahaabaa caytamay bal waxaa eega waxaasa gaari kaxaynaya anigii baa iska waayen doona ninkii baa sidaa u eegay oo aamusay caadaduna waxay tahay dee qofka gaariga iskale wada ayaa halis galay qofkaas inuu hadlo saasa caayo ninkii baan ku weri oo aniga waxa weye kula fadhiyo gaariga aan wadin baaba caysanaa adiga maxaa ku aaminsiiyey buuggii buu itusay dabeedna waxaa ku taalla buuggii laa taqdab khad weyn far waaweyn oo ah laa taqdab ha cadan wuxuu i sanad walba dabeecadooyin xunxun baan leey muddaba waxaan u qabtaa dabeecad baan u qabtaa hadda xilligii waxaan ku jiraa inaan la cadon dabeecaddaasaan doonaya inaan isbaro wuxuu hi haddii waan caro badan oo laynaga caraysiiyo sida tanoo kale buuggaan la soo baxaa saasaan u eegaa dabeedna waan isxasuusiyaa laa taqda laa taqda dabeedna wuxuu hi sidii baan ku badbaadaa hadduu bil ama isbuucayn ama saddex isbuucuu wado caadi u noqonaysa xakamayntaa nafta xakamay ee caadi u noqonaysa hadhow caradiibu isku celiyay soo ma idan dabeecadaha waxyaabaha lagu daweeyo waxaa ka mid a culimadu ay sheegeen inuu qofku muddo uu qabsado kadibna waxa weeye waxay u noqonaysaa caadi u noqonaysaa ibnu xaris baa laga sheegaa kitaabkiisa mudaawaat nufuus ama alakhlaaq wasiyar waxa uu dabeecadooyin badan oo xunxun oo aan lahaa ayaan bedelay kadibna waxay ii noqotay caado iyo dabeeco ilaa aan u maleeyey ilaahay ajar inaan iga siinin ajar ilahay inaan iga siinin waayo caaday i noqotay siduu nafta ula halgamayey ayuu bedelay wاladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana وإن الله لمع المحسنين waxaan anigu shaahidku u ahaa subax khamiiseed masjidka nabiga alayhi salaatu wasalaam anigoo fadhiya maalinta khamiisa dadka madiina waa caado ay leeyihiin waxaa la iska yimaadaa tobanka subaxnimo masjidkaa la iska yimaadaa qofku iska soo soomaa masjidkaa lagu cibaadaystaa dadkuna waa fasax masjidkaa la yimi tobankii subaxnimo qof duxa tukanaya qof qur-aan akrisanaya qof waxa weeye cibaadaysanaya qof waxbuu ku mashquulsan yahi dabeedna anoo fadhiya oo kitaab iska jita ayaa nin i yimi wuxuu igu yihi ninkan halkaa fadhiya ayaan doonaya inaad iga qabato waxaa i maxaa dhacay wuxuu hi ninkaasaan u tegin waxaan ku idhi heesahan aad dhegaysanayso mobeelkaa waxaa ugu soo dhacaysa hees heestanaad waxa weye masjidkii nabigana waa fadhida calayhi salaatu wasalaam heestan inaad waxa weeye aada ku xidhato mobeelka ma ah waan u naseexeeyey wuxuu yihi ninki wuxuu igu jawaabay ninkaasina sacuudi baa loo naseexaynaya kan waxuu naseexaynayana waa sacuudiya wuxuu yihi ninki wuxuu igu jawaabay inqalic kala jeeso dib u kala jeeso wax kale kuma oho inqalic yani waa kelmad culus wey lahjada sacuudiga waa kelmad culus ninku hadduu kugu ihaahdo inqalic waa ninku dilay hadal kugu dilay dabeedna wuxuu yihi hadalkii waa meel inaga dhacay wuxuu waan iskaga tegey anigu de waajibkii waan u sheegay waan ka tegey meel baan fadhiistay wuxuu ihi cibaadadiiba waa idhadhami wey wuxuu yihi hadda waxay haysaa ninkaan aan ku bilaabo anigu imanaya ila tashanaya waxaan ku iri mishaarka maxaad u timi wuxuu yihi inaan cibaadaysto waxaan ku yihi cibaadaad u timi ninkaan maxaad wax ugu sheegaysa de wuxuu yihi inaan de xumaanta ka reebo iduna waa cibaada soo ma haabu de waxaan ku yahay haddaba dagaal maxaa kale qof muslima in lala dagaalamo soo ma ogi nabigu iyo waa gaalnimo wa qitaaluhu kufru dambi weyn inay tahay haabu waxaan ku yahay haddaba inaad la dagaalamta meesha foge shaydaan baa keenay waad carootay kadibna shaydaankii baa kusi kugu sii boonbooniyey ilaa ninkaagi dhammaan waa xu naseexaynay ee ninka ku haystay heesta mobeylku ugu soo dhacay masjidka nebiga inaad gacanta ula tagtaad ku faydo ayuu hadda shaydaanku ugaarsiiyey adaa ka dambi weyn baan ku hala dagaalami dabeedna u iga dhaqaaq xoogaa buu iga maqnaa u igu soo noqo wuxuu yihi laakiin shiikh adigu ma ogine kelmadani waa kelmad halisa isaga taa ii faa'ideeyey annaga xagga yaga sacuudiyiinta ninkana u ogaana sacuudiya xagga yaga haddii aanu eegno waa ninku dilay wey ninka kelmaddaa kugu inqale dib u kala jeeso dib iga noqo waa ninku dilay intii baan dib ugu soo celiyey waayo shaydaankiibaa soo cusboonaysiinay uu degay markaan la hadlay shaydaankii baa yidhi inaa lila waa daciif baas maxaad isaga celi weyday ninka marka cadadu halkaasay gaaraysa qofkaagi dhamaaya cibaadada waday inay isu bedasho inaad ku dhacdo waxba macsiya ku dhacdo walidalika cadada in la iska ilaaliyo aad iyo aad baa loogu baahan yahay wallahu aclam wsala allah wasalam cala nabiyina muxamed waala alihi wasaxbi waslm